raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo caawa aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii bandhigga waraysyada radiyo muqdisho ismaqal wanaagsan mar kale akhyaarta hawada nagala socotay caawa qodobada barnaamijka aannu ku soo qaadan doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya howlgallo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan deegaanno ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ciidanku ay ku gaareen deegaanno dhowrah oo ka tirsan gobolkaasi haddaba maxaa ka mida deegaannada ciidanku ay caawa galeen barnaamijkeen ayaad ku maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid noqonaya mid ka mid a xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo sheegay in baarlamaankani uu dhowr qodob kaga duwanaan doono baarlamaannadii hore ee dalka soo maray haddaba maxaa ka mida qodobbadaasi barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa waxaannu sidoo kale idiin soo gudbin doonnaa dhegaystayaal senatar cabdi xaashi cabdulaahi oo ka hadlay go'aankii xukuumadda soomaaliya ay ka soo saartay arrinta ownlf iyo arrimo kale oo quseeya siyaasadda soomaaliya haddaba maxaa ka mid a arrintaasi goordhow ayaan idiin soo gudbin doonnaa xeer ilaalinta guud ee maamul goboleedka galmudugna maanta waxay tababar u soo gebagabeeyeen qaar ka mid a xubnaha cusub ee ka mid noqonaya qareennada galmudug barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal abaaro saamayn ku yeeshay dadka iyo duunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaanno ka tirsan gobollada jubbooyinka iyo gedo halkaasi oo dad harraad ay ugu geeriyoodeen barnaamijkeen ayaad ku maqli doontaan warayso iyo warbixinno quseeya arrintaas waxaannu sidoo kale idiin soo gudbin doonnaa shir looga hadlayey ammaanka gobolka hiiraan oo maanta lagu qabtay magaalada beledweyne ee gobolkaasi iyadoo mas-uuliyiinta amniga gobolka iyo mas-uuliyiin kale ay ka qayb galeen shirkaasi haddaba maxaa ka mid a go'aannadii laga soo saaray goordhow ayaan idiin soo gudbin doonnaa qaybaha dambe ee barnaamijkeennana waxaad ku maqli doontaa qaybaha dambe ayaad dhegaystayaal heeskaasi kaga bogan doontaan farsamada istuudiyaha sideedaad ee rediyo muqdisho waa farsamo yaqaan maxamed cabdiweli barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijkeennii bandhigga waraysyada rediyo muqdisho hagaaga dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno senatar cabdi xaashi cabdulaahi oo ka mid ah senatarada cusub ee dhowaan la doortay ayaa waxa uu ka hadlay go'aankii xukuumadda soomaaliya ay ka soo saartay arrinta jabhadda ownlf waxaana uu sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo go'aanka dowladda soomaaliya ay gaartay oo beddelaya go'aankii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ay dowladda soomaaliya gaartay waxa uu sheegay intani ay caddaynayso mowqifka ummadda soomaaliyeed iyo hoggaankooda intaba waxaana uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim maanta halkan uma fadhiyo inaan khudbad dheer jeediyo ama war dheer waxaa keliya aan rabaa inaan hal eray oon aada iyo aada ugu faraxsanahay oo shalay ka soo baxay go-aan shalay ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ee uu madaxda ka yahay mudane prime minister roble go-aan ay gaareen oo ahaa dembi hore u dhacay oo dowladdii soomaaliya ee farmaajo madaxda ka ahaa ay geysatay oo ahaa in la dhiibo cabdikariim muuse qalbi dhagax loo dhiibo dal shisheeyaa isagoo wax dembi ah uu galay ayna jirin dalkiisana hadduu dembi galay ay ahayd in lagu xukumo dalkiisa loo gudbiyey dal shisheeye iyo tii labaadoo ahayd in jabhadda onalef oo gobonnimo doona oo muddo dheer u soo halgamaysay xoreynta dadka soomaaliyeed ee la haysto iyo midayntii soomaaliya oo ay qeyb ka noqdaan u soo halgamayay in lagu sheego argagixiso waxay ahayd laba erey laba arrimood oo aada iyo aada aniga iiga nixiyey wakhtigaa oon wixii tabartayda ahayd ee tala ahaydaan ka geystay laakiin cidina ayna iga soo has qaadin ayaa go-aankaa shalay soo baxay farxad weyni geliyey oo dembigii dhacay xukuumadda jirta hadda ay kaga saartay meesha waa ku mahadsan yihiin prime minister iyo xukuumaddiisu intaasaan leeyahay waad mahadsantihin
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijku waa bandhigga waraysyada halkaanu idinkala hadlayno waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaybihii hore ee barnaamijkana waad dhegaysanaysaan haddii aanu eegno gobollada jubbooyinka iyo gado wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyaduba ay ka jiraan deegaanadaasi gobolada jubbooyinka iyo gado halkaasi oo dad ay haraad ugu geeriyoodeen xildhibaan shire maxamed oo ka mid a baarlamaanka jubbaland ayaa reediyo muqdisho u faahfaahiyey bal xaaladda guud ee abaaraha deegaanadaasi deegaan hore waxaa maqli jiray saddex baa laga duceystaa olol iyo abaar iyo cudur runtii intiba way jiraan marka koowaad ummadda soomaaliyeed oo islaamka ah oo arrintaas saamaysay waxaan ilaahay ku baryayaa in ilaahay abaarta ka dulqaado markaan sii guda galo adeer arrinta abaarta runtii guud ahaan soomaaliya o dhan bayba abaarta ka jirtaa laakiin innaga marka la yidhaahdo stateka jubbaland marka la yidhaahdo runtii si ba-an bay asley karaa ayay noo saameysay deegaanada maxaan ku dhahaa gobolka gedo jubbada hoose jubbada dhexe intaba runtii dhammaan xoolihii dadku ay lahaayeen way dhaafeen abaartaasna runtii ninkii geel lahaa geeli wuu dhaafay loo ayada haba sheegin ariga haba sheegin runtii waxaa arkaysaa oon haynaa neef iyo dhood oo neef holo lahaa oo runtii xoolihii markay dhaafeen isagii waali waa shay dharka tuuray oo runtii isaga hadda geed ku xiran baa la hayaa dad waxaa la hayaa ayaga laftigooda dhaawacyo isu geeye isu geystay intay shoogeen markay xoolihii ay waayeen dad badan way dhinteen runtii yacni khasaarihii ka dhashay horta taasaa ka mid ee tan kaleeto dadkii dhammaan waxay qaxootiyaal ama i d bs ay ku yihiin magaalooyinka wixii soo gaari karay sidoo kale abaarta waxay isugu jirtaa saddex nooc mid meelaha qaar waxaa ka jiro daaqi baa jiro oo biyihii baan jirin meelana daaqi baa maxaan ku rahdaa biyaan jirin oo daaq baa ka jiro meelna intii oo dhanba waa is daaqna ma laha biyana ma laha marka intaba waa israacday khaasatan runtii kolley annaga ka jubbaland ahaan intii tabarkayada iyo international communitiga wixii ay nala soo gaareen meelaha waa la gaarsi laakiin waxaasi waa un waa un waa one day hal mal hal maalin oo qada weeyo wax laakiin dadkii anfacaya maaha hadda kismaayo oo kaleeto meelaha hadda la yidhaahdo deegaanada meel la yidhaahdo meel lixda kalsoon u jirto oo la yidhaahdo ilaa iyo barsanguuni yoontooy buuriguduud goobweyn meel new kismaayo iyo aagaan bay soo degeen xagga afmadow saa oo kaleeto weeyo geda markaa yidhaahdo garbaharey ilaa shan kun lix kun oo qoys oo barakac oo xoolihii ka dhammaadibaa dul tagan oo meelo gaar loo sameeyey waa tahay doolow ayada waa sidaa oo kaleeto luuq waa sidaa oo kaleeto weyo ceelwaq waa sidaa oo kaleeto buur ugu waa sidaa oo kaleeto runtii waxaa arkaysa oo igu yaaka badnaa een een een geeli baa markuu fadhiistay ayaa waxaa lasoo saaraya baabuur iska rogiyaal ah ayaa geel inta la qaado oo baabuurka la saar sidii eh, baabuurtii eh, bacaadka ama guryaha dhismaha dhagxaanta lagu rujiyo kan lasoo saar ayaa magaalada la keenayaa kadibna badar baa halkaa lagu siinaa dadkiina ma awoodaan ayagoo yacni aan ognahay nolosha dadka eh, waxay tahay in haddana maaragtay eh, xoolihii iyo dadkii waxay isla quutaan inay dadka awoodi karaan marka waa mushkilad jirta marka waxaan isleeyahay abaarto ilaahay unbaa maaragtay yaa yaa wax loo sheegan karaa ma ahaane runtii xaaladaas meel xun bay maraysaa isle adeer waa mahadsan tahay horta guddigu wuxuu dhisan yahay muddo aan isleeyahay shan bilood meelahaas uu dhisan yahay guddigu guddigii oo cusbaa oo wax yacni system cusub oo bilow ah iyo waxaa isku soo aaday iyo abaartii oo yacni meel khatar maraysa iyo guddigaa isku soo biiray guddigana marka ma jirin waxa dee raad hore oo ay raacayeen ama kayd hore ama qorshe hore oo sii yaalay oy guddigii ka howlgalayaana ma jirin marka waxay iska ahayd emergency xaalad ah in ayaguna markaas ay isla markiiba ayagoonan xafiis samaysanin waxba aan samaynin oon diyaargarow kala samaysanin inay haddana isla markii arrintii abaarta ay tartanka u galeen isla markaana dadaal badan sameeyeen guddigan waxay sameeyeen baaqiyo caalami ah oo ummadda soomaaliyeed iyo international communitiga accountay fureen accountada ayaga ahaana lacaga yar baa kusoo dhacay lacaga ayaga ahaana runtii waxay ku sameeyeen si cadaalada oo dhammaan jubbaland deegaanada dhan bay gaarsiiyeen hadba intii la heli karo unbay gaarsiinayeen waxaysan biidaamin waxay geeyeen raashiino oo intay iibiyeen ay dadkiilan dadka qaar waxaa jirid intii xoolay dhammaan i d b soo meel degan dadka ayaga ahaaba ayay raashiinka u geenhayeen kuwa xoolaha haystana oo biidaamin baa loo samaynahayay kuwan waxba haystana raashiin baa loo geynahayay deegaanada fogfogna lacagaa loo diray oo lahaa ee ama raashin ha lagu gado ama biyo ha lagu dhaamiyo ilaa hadeerna guddiga si fiican buu hawshaas wadaa xaaladaas runtii waxaas leeyahay tabari waxay geysaa meesheeda guddigaas ilaa hadda howl fiican buu hayaa qiimeyn guud ma jirtaa siday wax u gaareen dadka iyo deegaanka iyo xoolaha intaba lagu kala ogaanayo
niyow qiimeyn hadda statis rad number kulley aan hadda aniga aan kuu sheegay midda guddiga aniga in badan waan iska warhaynaa oo hadda mar walba waan kulannaa xaaladda waan ka waraystaa ama report bay isoo gudbiyaan statis number ma hayo laakiin aniga waxaan kuu sheegay qiyaasta hadda la hayo in ay dadku aan isleenahay boqolkiiba runtii lixdan iyo shan in ay dadku xoolihii dhaafeen intaas baan isku raacsan deegaanada marka ugu daran maxaad nagala wadaagi kartaa hadda oo dhibaatada ugu daran oo abaarta ka dhalatay ee jubbaland ay saamaysay
niyo deegaanada sabadiin gobolka gedo marka la yidhaahdo deegaanada hoos yimaado degmada buurguub oo gobolka bay oo koonfur galbeed uu xadka la wadaago iyo deegaanadaas buurguub oo ayada lafteedu aad bay xoolihii ugu dhammaadeen runtii oo runtii sawiro badan oo mucjiso leh oo aan ka naxay oo dadku deegaanka iisoo direen xitaa waan hayaa oo whatsappka iigu jiraan sidoo kaleeto waxaa ka mid a deegaanada u dhexeeya garbaharey iyo aalwaq inta udhexayso deegaanadaas ayagana waa la mid waxaa ka mid a dalax xaawo iyo garbaharey inta udhexayso dalax xaawo iyo luuq inta udhexayso luuq xadka ay la wadaagto xagga iyo xaduudda etoobiya ay xaggana koonfur galbeed ay la wadaagto ayadana waa la mid runtii markaa iskusoo dortorto runtii waxaan isleeyahay bahashu meel ay dhaafta ma jirtaan isdhihi karaa waa meel walba xagtay maraysa waa tahay marka dadaalada hadda socda ee dhanka guddiga uu wado iyo dadaalada wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ay wado iyo dhibaatada meesha ka jirta iyo qayladhaantii xagga jaaliyadaha iyo hay-adaha aad samayseen bal ka waran markii la isbabardhigo baahida ma tahay mid dabooli kartaa maya maya marka hore ama kuu sheego waxaan ku yidhi waa maalin qado waa ma kuu sheeg ama habeen casha waayo sideedaba ee, waxaan kuu sheega hadda dadka jaaliyadda oo dibadda jiray saa ula socotaba ee, jaaliyadda ee, dadka qurbaha jooga waayadii hore ayay lacaga soo diri jireen ee, hadda sida hore maaha niyo dadka maaqa meel ay aadeen oo dadka qaar waxayba yidhaahdaanba war dadkii lacagihii soo diri jiray siyaasadday soo galeen gudahayba joogaan waa dadka xoodanka raadinaya dadka qaar yidhaahdaanba oo hadda waxaad moodaa dibadda jaalidii in badan oo wax laga soo shaqsi shaqsi waa jiraa laakiin sidii hore oo maaragtay ay wax u bixin jireen hadda ma jirto taa ma la dhihi karaa n guddigii hawshan gacanta ku hayey ee, in badan soomaalideenna waxaa lagu eedeeyaa wax kasta oo lagu aamino oo loo dhiibo oo gargaara sidii loogu talagalay ama dadkii loogu talagalay inaanay si dhab ah u gaareen taa naftirkeedii xitaa inay keenayso dadkii wax bixin lahaa inay gacantooda ay dib u ceshtaan Een, adeer aniga horta hal mid baan maanta ku xaqiijinaya Mhm.
guddigan hadda jubbaland ka dhisan personally aniga waxaan ku ahay een, evaluation monitoring baan ku ahay dabagal iyo la xisaabtan baan ku hayaa waan daba socdaa waan ka war hayaa deeq kasta oo soo gaarto way daafuraan social mediaha iyo mas-uuliyiinta u yeeraan waxa soo gaari meeshay ka timid iyo meelaha ay siinayaan iyo xitaa meelaha markay siinayaan dadka la siinax way soo oo idaacadda taas horta waa si transparent weeyaan Een, waxaan kaloo kuu sheegayaa runtii een, waxaan kuu sheegay oo kaleeto eh, dhaqaalaha soo galay yaaba yarba oo number yara waana example oo kaleeto Een, deeqdii ay imaaraadka keeneen jubbaland waxaa kaga soo aaday lix tan oo raashin ah lixda tan oo sideedasay ahayd garbahari baa loo geeyey mana ahayn xitaa baahi ku filmayn laakiin lixda tan oo jubbaland dhan kusoo aaday isla lixda tan waxaa loo wareejiyey een, garbahari baa la siiyey sidoo kale een, wasaaradda gargaarka iyo miisibooyinka ayada lafteeda waxay ahayd jubbaland een, muddo lix bilood bay wasaarad jirtaa oo inta la magacaabay ayadana shaqo fiican bay wadaa waxaan kuu sheegaa marka kaa hadda waxay ee, wasaaraddu hadda samaysay kaararka lafta oo kaleeto oo dadka lacagaha lagu siiyey ayaa hadda la qaybiyey Een, oo dadka hadda loo qaybina dadka abaaraha ay keen hadda gedo oo kaleeto tiro ilaa iyo dhowr iyo labaatan kun oo kaadh oo lacagaha ee, siddeetan doolar lagu shubaayo ayaa hadda gedo toddoba degmo gedo loo qaybiyey Een, adeer ma filaayo een, kolay dadka maamulka ee, annaga horta hay-adaha marsiina lacagtaas ha- kaararkaas hay-adaha ayaa marsiina oo lagu wareejiyaa w f d baa deegaanada tagto iyadana waxay sheegtaa degmo walba inta kaar yani ama qof ay u wado maamulkay kala sheergaraysaa iyo odayaasha dhaqanka iyo deegaanka ay kala sheergaraysaa Ee, kadib dadka ee, venerableka ama dadka liita oo i d ps ka oo noocaasa ayaa leh lasoo diiwaangeliyo waa register qofkii faraha laga qaadaya sawra laga qaadaya Ee, kadib ayaa lafta la siiya marka procedurekaas ayuu qofka maraya marka maaha wax seerka uu qat- procedurekaas uu maraya marka ma filaayo arrintaas wax dhibaata inay ka imaanayso mana filayo maamulada iyo dadka meesha joogana dadkaas aad ku dhibaataysan oo liito qof yacni waxaas damacinaya inuu ku jiro ma filaya ani shaksiyan aad baa umahadsan tahay marka koowaad ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa meel kasta ay joogaan waan salaamayaa salaan kadib marka koowaad waxaan leeyahay labaad een, in aan iscafino waxaan waa imtixaan abaarahan iyo cudurkan iyo waxaan dagaala soo noqday waa cudur aan iscafino soomaaliya ha iscafiso soomaaliya ha midowdo soomaaliya midnimo aan yani u rajaynayaa intaa kadib waxaan codsanayaa dadka ilaahay wax siiyey ee soomaaliyeed dadka walaalahood oo dhibaataysan oo xoolihii dhaafeen oo dhibaatada ay haysato in loo soo gargaaro soomaalida waxaa ku aqaan dad deeqsiyaalla dad maxaa runtii gacan furo dad isu naxariisto dad isu weeliyo marka waxaan rajaynayaa dadkaas yani ilaahay wax siiyey inay dadka muxsiniinta maaragtay inay wax siiyaan oo isu gargaaraan ayaan aad iyo aad ugu codsanayaa aad iyo aad baan umahadsantihin
kaasina waxa waa dhegeystayaal xildhibaan shire maxamed oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo teleefoonka ugu warramayey wariyaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxaana uu si aad maqlayseenba sheegay in dhibaatooyinka aad u badanayaan dhinaca abaaraha loona baahan yahay gurmad dheeraad ah oo dadka lagu caawiyo bandhiga waraysyada ayaad dhegeysaneysaan halkaan idinkala hadlayno waa reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal saaxiibayaal markanna haddii aanu eegno xildhibaano cusub oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhowaan laga soo doortay dowlad goboleedyada waxaana xildhibaan ka tirsan baarlamaankaasi oo lagu magacaabo cabdinuur oo la hadlayay radio muqdisho uu ka hadlay bal arrimaha ku saabsan aragtidiisa inuu xildhibaan noqdo iyo sidoo kale waxyaabaha hadda baarlamaanku uu ku soo kordhin karo hoggaanka siyaasadeed ee dalka iyo isbeddelka intan ka sarreeya wakhtiga la gaari karo
runtii waad mahadsan tahay waraya sheekee runtii dareenkayga waa wanaagsan yahay aada iyo aad uuna wanaagsan yahay waxaana is leeyahay maadaama aad maanta lagu doortay xildhibaan baarlamaanka kow iyo tobanaad insha allah waxaan is leeyahay nin wax ka qaban karo ama wax tari kara inaad tahaan is leeyahay inaan nahay yaan la aaminsanahay sababtoo ah waxaan aada iyo aad ugu wanaagsan reerka inay israacaan ay yidhahdeen maanta musharaxaynu u istaahilaa doorashadina insha allah aan ku guulaystay aada iyo aadaan runtii ugu wanaagsan dooradaas dareenkaaga markii hore inta aan lagu dooran sidee buu ahaa iyo kadib marka lagu doortay
wallahi dareenkayga markii hore dee kursi waan soo doontay in la helay in la waayo bay noqon laheed aad iyo aad dareenkayga wuxuu ahaa talagal wuxuu ahaa haddaad heshana Mhm.
waa ka haddaad beeni waasana ninka kale uu hambalyay go-aankayga saas u ahaa maxaa kugu dhaliyay inaad u tartanto kursi xildhibaannimo oo mas-uuliyad weyn aad isdhaahdo allayle waad qaadi kartaa maxaa kugu dhaliyay wallaahi maadaama eh, markaan qaybay markaan dhankas ka eeday markaan eh, is hiray eh, way aragaad u tahay ama shaqadaas waad qaban kartaa ama inaad u tartanto way badan tahay eh, ayaan igu dhaliyey iyo anaga oo way arag ku ah siyaasadda muddo badan ka soo shaqaynaya siyaasadda Eh, runtii aan isleeyahay maanta soomaaliya waxaa ka jiray eh, baarlamaan iyo maxay ahayd qaab qaabka uu shaqaynaya runtii aan isleeyahay maxaa dhacay oo ummadda soomaali dhanba ay la yaabtay waxaan isleeyahay marka si aad maadaama aad ay arag tahay dalka soomaaliyana ay arag u tahay haweenada dalkana aad la socotid weliga inaan dalka ka tegin waxay ka dhacayn sawdaal u ahaa meesha ay ka bugtana aan garanaayo meesha ay ka hagaag ka rabtana aan garanaayo saas aawadeed ay u dhalashay ka hor hadda inta xildhibaannimada aadan isku soo taagin maantana alla ku siiyey inaad xildhibaan noqoto siyaasaddu qayb miyaad ka ahayd
haa muddo badan aan qayb ka ahaa ee, siyaasadda Ee, waxaan ahaa nin way arag ku ah siyaasadda waxaan ahaa dhibaatadii soomaaliya ka dhacday nin dadka ee, ka ka dhiidhiyey ee ku talagalay in ay macnaha ee, arrintaas soomaaliya ee kabiya keenatay dowlad soomaali xaggeeda guusta looga helo waxaan kamid ahaa dadkii ku dadaalay in macnaha ee, soomaaliya ay dowlad dhisato marka siyaasadda ma qayb ka ahaa waa tahay hadda bulsho kala gedisan ayaad matali doontaa markii lagu dhaariyo xilkan lagu doortay bulshadaasi waxay isugu jiraan kuwa kursigooda aad ku fadhido oo deegaan doorashadoodii aad ku matalayso iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeed wax badan ayaa lagaa fili karaa wax lagaa fili karo iyo sida aad rabto inaad u wajahdo wax ma nagala wadaagi kartaa xildhibaane
Eh, runtii horta ilaahay baa ah, ayaan tabada saaran doonaa Eh, waana ogahay soomaali badan kala duwan aan la soo shaqaynay dalka soomaaliya waa aragtana uu leeyahay dowladii badanna waa ka soo shaqeeyey Eh, aad iyo aadna waa garanaya soomaaliya iyo iyo iyo iyo dhaqankeeda iyo maxayeeda iyo sida u kala degan tahay iyo sida ay tahay soomaaliya marka waxaan isleeyahay maanta waxweyna ka qaban kartaa sidi alla idin
waa tahay xildhibaane een, ugu dambayn fursadan guud ee warbaahinta qaranka adoo ka faa'iidaysanaya maadaama dareenkaaga aad nala wadaagtay maxaad uga faa'iidaysanaysaa adoo la hadlaya shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer jubbaland iyo cid kastaahi oo fursadan warbaahinta qaranka ay ku siisay kaa maqlaysa Ee, waad mahadsantahay waa su-aal muhiim ah marka ugu horeysa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee, dad aad u wanaagsan aad u fikira waaye marka ugu horeysa waxaan leeyahay meel kastood joogtaan allah subxaana watacaala talada saarta kalsooni buuxdaan ku qaba baarlamaanka haddii alla idmo idin imaan doono kow iyo tobanaad haddii allah awoodana ogolaado anigana waxaan ku dadaali doonaa oon kuu dardaarmayaa cid kasta oo wanaag wado cid kasta ee horumar wado cid kasta ee maxay aheyd masaalaxada soomaaliya ka shaqaynaysa ayaan horta garab istaagi doonaa haddii la idhaahdo midda labaad guud ahaan soomaaliya guud ahaan saas soomaaliya saasaan leeyahay midda kale reer jubbaland waxaan leeyahay haddii allaha awoodda ogolaado maadaama deegaan doorashadii jubbaland yahay haddii allaha awoodda ogolaado waxaad iga filaysan oo wanaagga ayaan samayn doonaa haddii la idhaahdo
Thank
wadaag dhegeystayaal barnaamijku waa bandhiga waraysyada halkaad nagala socotaanna waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya qaybihii dambe ee barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan galmudug maanta waxaa tababar loo soo xiray xeer ilaaliyayaal ka tirsan bahda cadaaladda ee galmudug kuwaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa cusub oo shaqada ku cusub iyo kuwo kale oo shaqada wax badan ka fahamsan intaba haddaba xiraalyaha guud ee maamulka galmudug ayaa arrintaasi maanta tababarka u soo xiray kooxdaasi waxaana uu ka hadlay bal muhiimadda ay kooxda garsoorka u leedahay cadaaladda maamulka galmudug iyo shaqada hadda hortaalla
ومادنتا ولا توبركان maanta loo soo gabagaboobay wuxuu soo bilowday muddo toban beriya ka hor marka tobankaas maalmood wuxuu ku saabsanaa shan maalmood oo kamid a xeer ilaalinta ayuu gaar u ahaa shan kalena waxaa maaragtay la qaadanayay baarayaasha ka howlgala gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee galmudug ee booliska marka ayagoo lagu baranayay habraaca xeer ilaaliyaasha iyo maaragtay ay marayaan marka ay daawad oogista sameynayaan sidoo kale iyo sugidda goobta faydambiyeedku ka dhacay iyo habka cadeymaha loo soo gudbiyey iyo si guud habka xeerka qaabta iyo habka habkiisaba marka inahaasuu ku saabsanaa tirada ka qaybgalayaasha tirada ka qaybgalayaasha intee ahayd
ilaa shan iyo labaatan baare iyo toban ka mid ah xasuuska xeer ilaalinta galmudug ayaa tababarkaas la qaatay marka soddon iyo shantaas koox
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal xelaaliyaha maamulka galmudug oo maanta tababar u xilay xubno ka tirsan xelaaliyaasha cusub ee maamulkaasi telefoonku ayuu inagu warramayay isagoo jooga magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug guud ahaan barnaamijkeena bandhiga waraysyada radio muqdisho dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaya oo farsamadii maxamed cabdiweli waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed daahir degane waxaan idinku dhaafayaa heeska halkudhigiisu yahay soomaali u diida cil iyo codkii macaanaa alfanaan maryan mursal ciise tan iyo kulantideena dambe dhammaantiinba assalaamu calaykum
Somali u diida ciib, naftina u diida cayib. Somali u diida ciib, naftina u diida cayib. Micnaa dabeecadiisa, micnaa daad ku dhex qado. Dhulkeenna dabeecadiisa, micnaa daad ku dhex qado. Labada webi ee dureera, dalaga ciidda wanaagsan, abuurka ku daadi weeyo, khayraadka ka doona weeye, siduu geelu hawd u daaqo.